asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteennii haddii ii bayd mahayo aan ka soo indhadhaabayn jirnay afkeenna hooyo iyo xigmadaha iyo murtiyaha ku daahan ama ku daboolan ama ku dhex jira xubintaasoo ah kolba mid dhinac ka imaata ama hadba dhinac kaaga imaata taasoo laga yaabo adoo bari ka sugaya inay galbeed kaaga soo dhacdo ama laga yaabo adigoo odayaal sugaya inay dhallinyaro kuu keento waana xubinteenna murtida maanta ee aan muddada dheer aynu halkan ku wadaagno innaga oo isku duuban bahda dhegaystayaasha iyo bahda idaacaddaba xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa mid ka mid ah haddii eebba idmo teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi horta mahmaa soomaaliya waxay ahayd dawo la helayo qaali ma ah dawo la helayo qaali ma ah mahmaa kaloo soomaaliya waxay lahayd nin bukaa boqol u teli ama nin bukaa boqol u talisay labadaba way noqotaayo nin buka boqol u teli haddii la dhahana boqolkaa qofba wuxuu dhihi war qaada war xagga igeeya war saa idhaha war waxaa igu yeedha war buu dhihiyo isaga laftiisii yaa talinhayo oo dhahaya sidaa yeela oo dadki u talinhayo amarku siinhaya si kale haddii loo dhigana boqol u talisay bay noqon kartaayo waxay boqol u talisay ku noqon kartaa dee boqol qof ayaa midba fikirkiisa soo dhiibanaya mid wuxuu dhahaya aan harag saarno mid wuxuu dhahaya aan uus gelinno mid wuxuu dhahaya aan xadhaadhinno ku wuxuu dhahaya aan mantajinno ku wuxuu dhahaya aan durno mid wuxuu dhahaya aan cisitaal geyno mid wuxuu dhahaya aan daawo raadinno mid wuxuu dhahaya dhakhtar hala doono midba waxbuu dhahaya oo dee fikraddii dadka iyo saa maxaa loo yeeli waayey iyo waxaa ma lagu dayey iyo saasay maaragtay yay boqolka qof ku talinhayaan labada dhinacba way noqon kartaa boqol u tali iyo boqol u talisay labadaba waa ay noqon kartaa sheekadeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka iibi ninbaa xanuunsaday markuu xanuunsadaa waxaa la yidhi waxaa daawo kuu ah bakayle bakayle ayaa daawo kuu ah inaad bakayle qalato ama bakayle aad isku xadhaadhiso oo bakaylahaas noocaas aad isticmaasho ayaa daawo kuwa ninkii ayaa arrintii iyada ahayd la yaabay hadde bakayle waa bahal yaroo duurjoogoo burarku galaa waa bahalka yaraae markii loo mahmaahaya lalahaa bakayle intuu bur haysto bur labaad tirsadaa ama bakayle wuxuu ka yiculul qabaa dhaxanta dhaxanta dayreed ee noocaas ahaa ee yaraa hilib badanna ma leh buuritaan iyo baruurna ma leh caanaan lagama maalo oo bahal caan laga maali karo ma aha haddana dawuu kuu yahay ayaa la yidhi kolkaasuu yaabay arrintii ayaa ku adkaatay nimankii sidaas yidhi fikirka noocaasa keenay ayuu wuxuu ku yidhi hore axmed iin sheega saalley ahaa bakayle xeradayna kuma jire xero xigaalkayna kuma jire xal kale keenuu yidhi haddii aad wax sida wax loo daweeye taqaanaan ama aad dawo garanaysaan bakayle xeradayna kuma jiro xero xigaalkayna kuma jire xal kale ma ii haysaan ayuu yidhi waxay noqotay arrin mucjiso ah oo aad iyo aad u adag taasoo ah haddee ninku waxa uu soo bandhigay xeradayna kuma jiruu yidhi xero xigaalkayna kuma jiro marka waxaan aniga xeradeeda ku jirin oo anugu aan xoola ahaan u dhaqanin xigaalkayna uusan dhaqanin ama uusan haysanin ha ii dirina ee wax kale oo xal ah ama dawo noqon kara sheega ayuu yidhi taasood moodo maanta dadku inay ka gudbeen bakayle xeradayna kuma jiro xero xigaalkayna kuma jiro oo ay dhaafeen xero kasta uu ku jiro waa u dhacaynaa ay taagan yihiin waagaas hore dee soomaalidu soomaali maaragtay waxa kiya leh ama xuduud iyo meelay ku joogsato leh ayay ahayd haddase dee waa la faafay oo badweyn baa la noqdayoo badaha la jiidhayoo doomaha la raacay marka allaha sahlo ayaan leenahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi digaagaaga iga cesho waa dagaal horti digaagtaada iga cesho waa dagaal horti